qoysaskan bugtaale ee ka jarana kaamka hilaac ee degmada dhuus mareeb iyo welibana iska jarana bilan waa yeel iyo owlaad ahaana sidoo duruufishalka disanah ku bugtaaladii deegaanadii muduna meelaanyo degiin iyona helna gargaarkii unbaahanayena dadkun bugtaale ee ka jaran kaamka hilaac ee degmada dhuus mareeb iyo weliba baahina in lagu taageera hilowka raashinka biyo caafimaad darada iyo in minito iyo ka jaran iin hano burbursan iyadoo haddii la gudagalayo xilli roobaadka deerta gudoomiyaha kaamka xilaac ee degmada dhuusamareeb iyo ka jiran dadkan bogtaale iyo warbaahinta la wadaagay baahida kaamka kajarta usoona sheegintiyo hadda dadkan xilna kaalmadiion baahanayana islamarkaana meelashal gedisan iyo ka bogtaalenga kaamkan waxaa isugu yimid dad tiro badan oo kusoo barakacay dadka duurka kasoo barakacay iyo kuwo gudaha kusoo barakacay waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan sida cunto la-aan oo kale sida oo biyoyiri oo kale suuli la-aan uusan wax suulili ahayn waxuu kaleusa helin intii waayahana gargaarka oo hay-aduhu ay bixiyaan ma uusa helinin tan xaafadda oo ku dhex yaallo wuxuu sida kuma lahan sidoo kale dhinaca caasimadda oo kale iyadana wax mudnaana ciduna kama siinin kaamkan dadka degan waa laba boqol iyo toddobaatan qofood reer ayaa degan intii waayahana dhibaatadaas baahsanaa ka jirtay wax soo booqday male wax soo kormeera male oo hay-ad ah wax wax u keenana male dadkaas meeshaan way ku dhibaataysan yihiin meeshaana yaalliin waxaan codsanaynaa dhinaca caafimaadka dhinaca nadaafadda dhinaca biyaha dhinaca suuliyaasha hadda xilli roobaada lagu jiraa guryihii waa kuwaana waa ka diindiimeen mar baa guryahan loo dhisay sidii guryahan loogu dhisay wax dambe diyactiri laguma samaynin waa ay kala bidano walba bac bay ahaayeen waxaan codsanaynaa marka hay-adaha waxbixiyey adduunkaba ka codsanaynaa in kaamkan dhinaca roobka oo kale wuu halisa u yaho daadadka kusoo rogmada markay daadadka kusoo rogmadaana dadku wuu ka cararaa hadda waxay daadkii ay roobka uga gambadaanna ma haystaan waxaan codsanaynaa hay-adaha waxbixiya ka codsanaynaa iyo adduun weynahaba iyo ilaahayna samaystaba in loo soo gargaaro dadka waxaana ku miday dadkan bogtaale ku nool kaamka hilaaca degmada dhuusamareeb iyo weliba iyo ku hadalena xaaladaha iyo ku noolin iyoona sheeganti oo baahinti laku taageera helowka raashinka biyo iyo caafimaadka hayaa baanka uu ka jira waxaa ka jira wax badanaa ka jira alla waxaan ku rabno o dhan kaba aanaan helin oon aan ka dhowraynay oon uga baahnay wax walba oo dhanaa ka jira oon uga baahannahay oonaan ka helin marka wixii nala siiya markaas oo naloo soo garto oo hay-adda iyo wixii wadaa ay noo soo gartaan ayaa noo qayra wixii nala siiyaanan annagu qayraysanaynaa laakiin annagu wax inaan nala siin oon toban bilood aanan kaankan waxa aan ka helnay iyo waxaan ka qaadanay aysa jirin lix sano uu dhisan yahay wax hadda lagu qaatay oo lagu helon kuleeyahay waxaasaa lagu helana ma jiraan inna loo dhisay oo hay-adu noo dhista waa ay jirtaa buushash inay noo dhiseen way jirtaa buushashkii waa ay bideenoo shan goor inta bideena hadba bac la saaray wax adda lagu helana ma ay jirto waana u baahannaha waxa islaamka ilaahay oo inta kaama ka qaatay inta dadweynuhu ay qaataanaan uga baahannaha in nalaka siiyo ha ahaatee biyala-aanaa ka jirta maxay ahayd baahiyaa ka jirta
kaamkan dhibaato badan ayaa ka jirta kaam hilaaca baa la yidhaha dhusmareeb buu ku yaalaa wuxuu dhisanaa lix sano dhisanaa lixdaas sanona wax lagu helay waxaa ka jirta laba goor oon saa usii badnayn dad iska masaakiina dad maaragtay iska cajisa dad hanti aan lahayn dad qaxootiya ayaa ku nool haayadihii iyo deeqbixiyaashiina wax aan ka helna ma jiraan dad halkaasu ku dhibaataysan yahay biyo male layr male waxbarasho waa ku yar tahay marka intaas ayaan codsanaynaa iyo intii kaloo mataqanaa lagugu dari karo
dadkan bugtaale ee ku noolaa kaamamka kiyaalana magaalada dhuusamareeb iyo liba markaasi iyo in ahaano siyaabo shilgidisan deegaanadii wax ku bugtaaladii oon ku horeyta colaado deegaanadaas ku jaran iyo abaarawi muddada dheer deegaanadaasi ee kana nagadaayanga